بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين ساس نبغ عليه الصلاة والسلام كتوس علي طبان سنة يدعو إلى التوحيد دتك توحيدك ويراي وبعد العشر طبان سنة كذبنا عرج به إلى السماء نبغ وحى الله قال عليه الصلاة والسلام عركه وفرضت عليه الصلوات الخمس وحال سو فرض يلي صلاتها شنتا وصلى في مكة ثلاثة سنين وصلى في مكة عكتك ثلاثة سنين سدح سنة وبعدها سدح سنة كذب أمر بالهجرة وحال فرعينه هجرود إلى المدينة مقالة المدينة وهجرود عليه الصلاة والسلام وحن كتب كتاب كها أصول ثلاثة قارهان أصل في قدام بيه usuusha saddexdaa oo ah macrifatu nabiyina sala allahu calayhi wasalam waxaan soo marnay nasabka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nabigu inuu dadka uga digi jiray shirkiga tawxiidkana dadka ugu yeeri jiray marka sheikhu wuxuu yidhi akhada calaa haada saas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku qaatay cashara siniina toban sano toban sano oo arrintaas ku guda jiray yadcuu ila tawxiidi dadka wuxuu ugu yeeraya tobankaa sano tawxiidka wa bacda alcashri tobankaa sano kadibna curija bihi nabiga waa lala deelmaday ila asamaa'i cirkaa loo dhelmiyey toban sana nabigu calayh isalaatu wasalaam magaalada marka isagoo joogo dadka wuxuu ugu yeeraya tawxiidka iyo ilahay keliga in la caabudo shirkiga iyo ilahay cibaadada cid kale in lala siiyana waa ka digaayay kadibna nabiga calayh isalaatu wasalaam waa la dhelmiyey tobankaa sano kadib wafuridat calayhi salawaat alkhams salaadaha shantaana waa lagu farad yeelay markaas kadib toban sano nabigu calayh isalaatu wasalaam markuu dadka uga digayo shirkiga tawxiidkana ugu yeeraya ayaa la dheelmiyey calayh isalaatu wasalaam dheelmintaas la dheelmiyena waxay ka dhacday magaalada maka nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay anuu wuxuu jiro ismaaciilka kacbada dhe kacbada dhexdeeda meel ahanoo jiifa ayaa leeyimid markaasaa waxaa la dhambalo yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam qalbigayga meesha halowda laga bilaabo ilaa gumaarkaa la dilaacshoy qalbigaygaa la soo baxshay waa la dhaqay kadibna meeshaa lagu celshay waxaana la keenu yidhi markaas daabad faraskana ka yar yacnii baqasha iyo waxay u dhexayday iyo faraska oo la yidhahdo magaceeda buraaq la yidhahdo aada u soco deereed markaasaa laygu qaado u yidhi meesha ay cagta dhigto markay meel cagta dhigto oy qaadi tagto cagtaas cagta kale waxay dhigee ishu meeshay qabato iyo cagteeda kale ku dhacee saanteedu waa intaas halkan markay saanta dhigto meesha kale saanta kale waxay taallaa ilku wareerta meesha la yidhaha ishu meeshay qabato kadibna waxaa lagaga yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam baytulmaqdis halkaasaa nabigu ku tukaday calayh isalaatu wasalaam baytulmaqdis kadibna nabiga calayh isalaatu wasalaam baytulmaqdisaa laga qaaday xaggee loo qaada markaas cerkaa loo qaada samadii adduunyada markaas waxaa wada malakuljibriil calayhi salaam samadii adduunyada markii la maraa aa la gargaraaco yuli nabigu calayhi isalaatu wasalaam yacni waxaa istiftaax la weydiiyey malaa'igtii samada adduunyada joogtay aa la yidhi ma soo galnaa la yidhi naga fur albaabka samada markaasaa la yidhi yaa kula socda yaa waaye waa jibriil calayhi salaam yaa ku yaa kula socda maxamed aa ila socda buli markaasaa samada adduunyada nagala furay samadii adduunyada nagala furay samadii adduunyada waxaan ugu tagno ku aragno u yidhi nabiga la yidhaahdo nebi aadam calayhi isalaatu wasalaam nabiga la yidhaahdo nebi aadam waa ka gudubna samadii adduunyada samadii adduunyadu middaa noo muuqata waay samada labaad ayaan tagno u yidhi haddana sidii oo kale ayaa istiftaax la weydiiyey iyo in idan waxaa la weydiiyey malaa'igtii joogtay in la galo samada haddana waxaa la weydiiyey cidda albaabka samada garaacaysa wuxuu yidhi nabigu waxaa malakul jibriil yidhi malakul jibriil waaye yaa kula socdaa la yidhi maxamedaa ila socda u yidhi manloo ciddira mar walba lalahaa haahw yidhi waa nagala furi samadii adduuny haddana samadii labaad samadii labaad markaan galnaana waxaan ugu tagno u yidhi laba nabiyo ambiyada ilaahay ka mida oo nabi ka midhu uu yahay nabi ciise calayhi salaatu wasalaam kan kalena uu yahay nabi yaxya waana ilmahabreed labadooda sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam imaahabreed waa laba nin nabiyo ilmahabreeda samadii labaaday joogay haddana waa ka tagnay yidhi samadii saddexaadaan tagnay sidii oo kale aan yeelnay samadii saddexaadna waxaan ugu tagnay nabiga la yidhaahdo nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam aan samadii saddexaad ugu tagin waa ka gudubnay samadii saddexaad samadii afaraadaan tagnay sidii oo kale ayadanaan yeelnay waa albaabkeedii hanagala furaan niri waa nagala furay markii nala weydiiyey ciddaan nahay kadib sidii kuwii hore oo kale waxaan ugu tagnay samadii afaraadna nabi idriis calayh isalaatu wasalaam nabi idriis aan ugu tagnay samadii afaraad haddana waa ka gudubnay samadii afaraad waxaan tagnay samadii shanaad sidii tii hore aan yeellaan yeelnay waa nagala furay waa galnay waxaan ugu tagnay u yidhi haddana samadaas shanaad nabi haaruun calayhi isalaatu wasalaam nabi haaruun aan u tagnay kadibna waa ka gudubnay samadii shanaad tii lixaad aan tagnay waxaan ugu tagnay samadii lixaad haddana nabi muuse calayhi isalaatu wasalaam aan samadii lixaad ugu tagnay haddana waa ka gudubnay samadii lixaad waxaan tagnay samadii ee toddobaadaan tagnay waxaan samada toddobaad ugu tagno u yidhi nabiga la yidhaahdo nabi ibraahim calayh isalaatu wasalaam kadibna waa kasii gudubnay samadii toddobaad markaasaan waxaan tagnay baytulmacmuurkii gurigii nabigu uu yidhi calayh isalaatu wasalaam m malkul jibriila wuxuu yidhi markaas toddobaatan kun oo malag aa maalin walba timaada dibna uma soo laabtaan guriga baytulmacmuur kadibna waa kasii gudubnay waxaan tagnay uu yidhi sidratlmuntaha aanu tagnay waa geed samada toddobaad ka kor ku yaalla sidratlmuntaha aanu tagnay markaas kadibna ilaahi subxaana wa tacaala nabiga waa la hadlay kadibna waa la soo laabtay uma danaa fatadallaa fakaana qaaba qawsayni aw adnaa ilahi ilaahi subxaana wa tacaala fakaana qaaba qawsayni aw adnaa sida raajixa waxa qaaba qawsayni aw adnaa isku noqda waa maxay waa nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo malakuljibriil nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo malakuljibriil qaaba qawsayni waxaa laga wadaa laba qows oo kale qadarkeed qadra qawsayni laba qows oo laisdaba dhigay intay isku jiraan intay masaafo la egyihiin oo kale aa nabiga calayh isalaatu wasalaam malakuljibriil isku jirsadeen fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa kadibna nabiga calayh isalaatu wasalaam waa la soo celshay waxyaaba badanna meeshaas waa lagu soo tusay jannadii waa la tusay waxyaaba badan oo soo arkay nabigu calayh isalaatu wasalaam akhbaarta marka habeenkaas ku saabsan akhbaar aad u fara badan waa akhbaar hal fadhi lagu soo koobi karo maaha akhbaarta habeenkaas ku saabsanayd kadibna waxaa lagu farad yeelay nabiga calayh isalaatu wasalaam salaadihii shanta ah salaadaa lagu farad yeelay laakiin meeqay ahaayeen konton salaadood oo hal maalin la tukaa waa konton salaadood aa lagu soo farad yeelay oo fii yowm waaxid la tukaa maalin walba afar ilaa tan saac kasta konton salaadood aa lagu soo farad yeelay nabigu waa soo tegay calayh isalaatu wasalaam markuu soo maray nabiga la yidhaahdo nabi muuse samada u jooga nabi muuse samada lixaad waa nabi muuse arintii oo u sheegay nabigu calayh isalaatu wasalaam nabiga lagusowixii lagu soo farad yeelo kontonka salaadooda oo yidhi maxamedow reer banu israa'iilaan wax badan la joogay ummadaaduna waxaan ma awoodaan ilahay inta u laabatid ilaah uga fududaydha arrintaa kadibna nabigu calayh isalaatu wasalaam ilahu ku laabtay waa laga fududeeyey haddana waa yimid haddana wuxuu yidhi fududayn kala sii raadi ilaa markii dambe shan salaadood laga dhigay shantii salaadood iyadoo shan salaadood laga dhigay ayaa nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu u yimid haddana nabi muuse markaasuu yidhi laabo oo ilaahay ku laabo waxaa tiraa shanta salaadood aankii ummadaada waa ku culustee iga fududaydha ilaahayo maya waa xishoodoy mar dambe u laabmaa ilaahi subxaana wa tacaala shanqaraa yeertay in ilaahay subxaana wa tacaala intaanu ay tahay intuu farad yeelay aanan la bedelayna shantii salaadood shanta salaadoodna waxay la ajir egyihiin kontonkii salaadood ay la ajir egyihiin shantii salaadood sidiiyaa lagu farad yeelay nabiga calayh isalaatu wasalaam waa la soo celshay wax badanoo dhacay kadib waa la soo celshay calayh isalaatu wasalaam ayadoon weli waagii si fiican u dilaacina nabigu wuxuu soo istaagay magaalada maka salaaddii subax magaalada maka ku tukaday xalay cawanimaana magaalada maka nabigu ka tegay calayh isalaatu wasalaam markaasuu baytulmaqdis tegey markaasuu baytulmaqdista laga qaaday oo samada adduunyada la geeyey oo tan ku xigta la geeyey oo tan ku xigta la geeyey cirarka dhanba kor looga saaray calayh isalaatu wasalaam axwaal fara badanna nabigu soo maray kadibna soo laabtay wuxuu usoo waa beriga yimid magaaladii maka subaxii waagu markuu baryo arrinta ka sheekeeyey gaaladu waxay yihahdeen awal horeba waa ku ogeyn inaad balaayo tahay masiibo been sheegta tahay hadeertaana beentaadii geesay yeelatay yani beentaadi waa caddaatay been weynaad yeelatay muminiintiina waxaa usii kordhay iimaana usii kordha muminiintiina iimaankooda al iimaan ugu sii kordhiyey waa rumeeyeen warkii nabiga calayh isalaatu wasalaam ilaa markii dambe mushrikiintii carbeed ay nabiga imtixaameen waxay yidhahdeen runyo been wuxuu sheegaa waa kala saaraynaa waxaan ku kala saaraynaa ninkan waa naqaan abi israan u naqaan weligiis ma uusa tegin sha baytulmaqdis ma tegin marka waxaan rabnaa inaan idhaahno imtixaanoon idhah tilmaam baytulmaqdis marka baytulmaqdis tilmaamay ku imtixaameen ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu soo hordhigay nabiga calayh isalaatu wasalaam baytulmaqdis sidiisa isagoo ah markaasuu iridiriid u tilmaamay qof wax koryaa lamaad sheegi weye iridiriida u tilmaamay waa yaabeen iyagoo wareersanay ka tageen iyagoo wareersanay ka tageen marka nabigu wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay akhada cala hada 10 siniin yad'u ila tawxiid wa ba'da al-ashr urija ila as-samaa'i tobanka kadibna waxaa loo dheelmiyay samada wa furidat alayhi salawaatu al-khams salaadaha shantaana markaas nabigu lagu soo farad yeelay wa salla fi makkah thalatha siniina makkana nabigu wuxuu ku tukayay saddex sano salaadihii faradka ahaa oo shanta ahaa shantu marka laba labaa loo tukayay waagii hore laba labay ahaayeen ilaa magaalada madiina nabigu ka yimid calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine yimid ayaa salaadihii aan safarka ahayn salaadaha safarka lagu tukado aan ahayn salaadaha safarka lagu tukado salaadaha aan ahayn oo qofka muqiimka uu tukado waa la dhammaystiray waa la buuxshay salaadii safarkana sideedaa looga leexday labalabadii waa ilaa yowmina hada salaada safarka laakiin salaadaha aan safarka ahayn qofka musaafirka ah qofka aan musaafirka ahayn oo tukana waa la dhammaystiray oo inta ay yihiina laga dhiga haddeer وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كذبنا نبي عليه الصلاة والسلام سوى سدح سنة صلاة أي فرد كتهي ومقالة المدينة مكان كنت كان يا نبي وحال الأمرين هجروده هجرة معناه دون ونوع ما دونه هو بلدك قارض ولا قتك وبلدك مسلمين تلا هذا هجرة أن وحنا بكي هجروده مقالة مكة أو كل شيء وبلاد إله يجعلها laakiin waa lagu qasbay inuu ka hijroodo markii nabiga iyo saxaabadiisii dhibaatada laga badshay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu yidhi waxaad u hijrootaan bilaadda xabashada bilaadda xabashaday u hijroodeen halkaasay xooggoodii aadeen waagii dambana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la tusay oo loo waxyooday in meesha uu u hijroonahay ay tilmaamaheedu madiine tahay niman ansaarah oo aws iyo khasraj ka koo aws iyo khasraj ka koobanna nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waana la ballameen waxay kula ballameen inay nabiga ay difaacayaan calayhi salaatu wasalaam wax walba naftooda iyo ilmahooda iyo maalkooda ka difaacaan iyo naagahooda inay ka difaacayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii yaa dhacda marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waagii dambe wuxuu dadka magaalada madiina loo hijroo jiray magaalada madiina loo hijroo jiray abubakar sidiiq ayaa isagoo magaalada maka laftirkiisu raba inuu magaalada madiina raba inuu u hijroodo oo ka soo baxay magaalada maka oo jiscintay ayaa waxaa ka hor yimid nin odayaashii carbeed ah oo gaal ah hagee u socotaa huri ninka la yidhahdo abubakaro waxaan u socdaa huri waa hijroona waxaan waayey meelaan alle ku caabudo oo inaan ilaahay keligii caabudo ayaa laygugu diiday magaalada maka marka magaalada waa ka hijrooday waa ka tegey dhulka ilaahay meelaan alle ku caabudo aan ka goobaan ninka odayah wuxuu yidhi abubakaro waxaa tahay nin martida soora nin sadaqada bixiya nin dhibaatooyinka dadka ka saacidaa tahay adoo kalea nin la ceyrsho ma tiid soo laaban lagu cayri maayo tegina mayde waxaadna ku jooga magaalada maka madaxeeda ku joog waa la soo celshay wuxuu u yimi odayaashii kaabaqabiiladaha magaalada maka joogay wuxuu yihi ninkaan nin odayho saas saasa way ma ogtihiin haaha yidhahdeen madaxeyga ku joogay ha laga leexdo waayaha la yidhi laakiin hal shardi ha oofiyey ninkaasi ninkaasu qur-aan u akriyaa qur-aankaasna dadka marastaha waxmagaratada ah oo ilmaha iyo naagaha ku saamoobaya dhawqiisana kor ugu qaadaa marka gurigiisa allaha u caabuda gurigiisa ku caabudo dhawqiisailmaha iyo naagaha naga maqashiina sidiiyaa lagu ballamay ayaana abubakar maruu gurigiisa ku cibaadaysaayey oo markii dambe waxaa usoo baxday meel bannaanka gurigiisa ah inuu wax ka dhisto uu ilaahay ku caabudo masaajid ah sidii uu yeelay meeshii ula soo baxay qur-aankii akhriskiisii dadkiiyaa maqlaa marka qur-aankii akhriska uu akrinaa nin aada u khushuuc badan oo aada u ooyin badanna waa ahaa dadkuna dad carbeed waaye qur-aankuna afcalabiga kusoo degay waa saamoobayaan marka waxbaa ka saamooba dadku waxbaa isbedela ku imaana ayaguna waxay rabaan dadku in dhagahooda aan waxbaba xaq uba gaarin ninkii u cidireen se ninkaan lama taaba karo nin odaya madaxiisu ku joogaah waa la isku la-ah haddii la taabto ninkaani ninkiaa loo cidiray waxaa la yidhi ninkii ballankii waa uu ka baxay meeshii aan ku ballan inuu ku cibaadaystana waa ka soo baxay dhibaatadaasna waa la yimid annaguna waxaasuman dul qaadan karno in sharafkaada aan dhaawacnana waa noo qalmi weyday marka waxaan rabnaa in ninkaas aad meeshii ku celido iyo in aad laba arrimood mid yeesho inaad ninka meeshii ku celido iyo inaad noo ogolaato iyo inaad beri ka noqoto oo aan saa rabno ka yeelno anaa labada mid idinkaga keenaho waa u yimid waxuu u yimid abubakar ninkii odaga ahaa wuxuu yidhi ninyahow saatan kuma anaan ballamin ee ama ballankii oofi ama ogaa buu yidhi aniga magantay waa ka baxday aniga magantay waad ka baxday hadda kadib madaxayga maka ku joogi mayda abubakar wuxuu yidhi magantaada ma rabo magan ilaahayaan ku joogaa nabad allah ku yeelo magantaada waxba ku fali maayo maganta ilaahay yaan ahay sidii uga tegey ayadoo xaalku siduu yahay oo abubakar dhiban yahay oo saxaabadii dhiban yihiin aa markii dambe nabiga loo tashaday calayhi isalaatu wasalaam nabi maxamed aha aa la yidhi ninkaasaa la yeelaa ninkan wuxuu rabaa inuu maka hujmad- inuu hijroodaa ka soo dhow naga tago hadhowdiina colow soo abaabulaa jabhadow soo abaabulaa naftu noo keenaa haddeer aan ka takhallusnaa taladii ku dhammaatay markii dambe see looga takhallusaa tale waxaa la soo jeedsa ah in toban nin oo toban qabiil ka kala kooban dadka laga soo dhex saaro oo toban nin oo dhallinyaro ah oo seef seefaha wada seefo wada af badanna la siiyo hal marna ay nabiga ku wada quftaan calayhi isalaatu wasalaam nimanka uu ka dhashana hadhowdii waxay ku qasbanaanayaan inay diyo qaataan sida qabiilka dhanba lama diriiri karaane toban qabiil miyay la diriiri karaan reer banu cabdimanaaf iyo niman yaro lama diriiri karaan waxay ku qasbanaanayaan inay diyo qaataan si awoodii dadka kula diriraan ma leh haddii hal qabiil laakiin nin ka dhashay ou dilo qabiilkaas waa dilayaan waa laynayaan waa la dirirayaan fidna dhece laakiin haddii carab in badan oo kamida qabaa'il ka yimid ee niman ka yimid oo qabaa'ilkaas ka kooban oo ay falkan fuliyaan waa waxay ku qasbanaahayaan inay baxshaan inay diyo qaataan arrintii nabiga calayh isalaatu wasalaam waa loo waxyooday acadkay u baxshaayaan waa nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam waa loo waxyooday nin axad loo waxyooho ahaa khabarka waa soo gaaray gurigiisay hareereeyeen calaa kullin habeenkii nabigu waa dulmara calayh isalaatu wasalaam iyagoo hareer hareerayntii ku jira nabigu markii dambe abubakar u yimid xilli qorax kulayla caaisha radi allahu tacala canha waxay leedahay markii nabiga abubakar loo loo sheego layidhi abubakara xilligan soo socda yacni markii abubakar loo sheegay oo layidhi nabiga xilligan soo socda wuxuu yidhi danu buu leeyahay nabigu calayh isalaatu wasalaam waxbaa jira xilligaa nabigu iska warwari maayo abubakarna waagaas laga bilaabo wuxuu diyaarsaday ka hore wuxuu damcay inuu hijroodo ee laakiin nabigaa celshay wuxuuna diyaarshay laba halaad afar bilooduu laba halaad calab sii hayay markaasaa labadii halaadoo abeeraa joogaa labada halaad wuxuu rabaa midna inuu isagu raaco midna nabiga saaro calayh isalaatu wasalaam nabigu waa yimid abubakaroo u yimid wuxuu yidhi abubakaroo waxaa lay ogolaaday oo lay idmay inaan hijroodo abubakar wuxuu yidhi nabi ilaahay ma ku raacaa soo kuma raaco haahu yidhi wuxuu yidhi labadaas halaad mid furo labada halaad ee walow diyaarshay mogtahay mid qaado yidhi labada halaad midda kalena iskale waa qaadaha wili laakiin lacaga ku qaadaa siya waxyaabaha isbihinbihinta oo isdoqonsiinta aho in xoolaha dadka dadka ducaadda aho ay mar walba iskaga noolaadaan ma uusa jeclayn nabigu calayh isalaatu wasalam waxas ma yeeli jirin waa qaadaha wili hasha laakiin maxaan ku qaadaa lacaga ku qaadaa qiimaheeda iska keena hasha nabigu hashi waa qaatay waa la jiscimay nabiga calayh isalaatu wasalaam ee abubakar kufaaru qurayshna warkii iyo khabarkii waa heleen god magaalada maka ku ag yaalla ayaa nabigu calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar ay galeen waxayna ku jireen saddex habeenay ku jireen godkaas saddex habeen ay ku jireen cabdullahi bin abibakar ayaa godka ugu imaan jiray akhbaarta mararka qaar akhbaarta wuxuu keeni jiray magaalada maka ka imaane nin dadkii reer maka ka mid ahoo ari ilaaliyahuna ariguu habeenkii ku soo miraa meesha markaasa ariga cana looga lisaa saddex habeen waa halkaasay joogaan ninna waa diyaarsadeen dhul yaqaan ah oo waddooyinka yaqaana oo hagahadhowdey saddexdaas habeenna waxaa la goobaayey markay ogaadeen magaalada maka inay ka tageen nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar mu'aamaradiina ay fashilantay a waxaa la kordhigay madaxa nabiga calayh isalaatu wasalaam ee madaxa abubakar mid walba meeqa halaadaas leedi mid walba boqol halaad waxaa le ninkii nolol ku keena labadooda mid ka mid a ama geeri ku keenaa boqol halaadu leedi nolola geeri waa isla mid macnaheedu nolosha dad ku hetara waa alxamdulilah haddii nolosha u isku dhiibi diidaane warma ku dhufataan iyo seefo ee aad dishaane meyd ku keentaanna boqol kalaad qofku waleey dadka gaalo ahaa oo mushrikiin ahaa oo iska fuqara ahaa oo geela jeclaa oo juhaal ah ee haddana la yidhi qof adilkiisa waxaad ku helaydaan boqol halaad ama qabashadiisa boqol halaad oo baar madow maxaad u malaynay waa la kala firxaday waa la soo wada raadsi godkii waa yimaadeen nabigu calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar ku jira ay ku jireen saasay u dul istaageen godka marka abubakara fiidhiyey markaasuu waxau yidhi nebigu hadday maanta labadooda hoostooda ay fiiriyaan mid ayaa ka mid hadduu hoostooda fiiriyo waana arkaa hawri markaasaa nebigu yihi calayhi isalaatu wasalaam yaa abaa bakrin maa dannuka biinayni allaahu daaliuhumaa maxaad u malaynee ad ka malaysee laba qofood oo saddex ilaahay ku yahay yaa yaa arkaaya yaa dhibaateena wax dhibaatay karaa lama arko murugta iyo naxdinta iska dhaafay saddexdii habeenaa waxaa la wareegaya carrada aa laga quusta waa la waaya godkaana ku jiraan iyaguna waxay raadaan jidadkii ku farxaayaan koray goobaayaan waxay isleeyihin nimanka waa tageen hala soo qabto la waayo calaa kulli kadib saddex habeen ayaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo abubakar iyo ninkii dhulmareenka ahaa dhulyaqaanka ahaa ay israaceen labada halaad ee fuulaya ninkaan labada halaad hogaama wuxuu la aaday wada badda xaggeeda marta xeebta xaggeeda magaalada marka iyadoo laskala soo laabto la iska joogo suraaqa ibnu maalik ninka la yidhaha wuxuu leeyahay waxaan ii yimid uu yidhi nin markaasu wuxuu yidhi uu yidhi wadniyahow nimankii la raadaayay nimaanaan u malayn inay iyagii yihiin aa waddada wadda hiblaa kusii socdo humaagtooda kasii muuqatay suraaqa waxaan ogaado uu yidhi inay iyagii yihiin laakiin waxaan is yidhi u yidhi haddii warka la sheego waa la wada raadaa boqol kaalaad waa laisla wada qaybsaa boqol kaalaad sidaan marka layla qaybsan waxaan idhi war maaha waxaas nimankii cabbaar markuu ninkii iga maqnaa dadkiina ay iska fadhiisteen aan islaantii waxaan ilo yidhi faraska meel qarsoon igu diyaari faraskii meel qarsoon igu diyaariday alaabteedaan aruursaday iyo warmahaygii seefahaygii waa caysha waa ka daba tegay yidhi waa nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar waay meel cidlaahay socdaan warmahay seefa midna ma wataan marka faraskii hantaa turooda yidhi markaan ku dhawaadaa faraskii hantaa turooda haddii faraskii kacay waxaa sameeyo yidhi waxay samayn jireen waxyaaba qoryaahoo laisku fiiriyaa jiray qoryo inta la fiiriyo xarasha madaxa camal ah oo tadayurkii ah iyo tafaa'ulkii ah aan fiirsho yidhi qoray aan fiicnayn ay soo baxay qoray aan fiicnayn un abshir sheegi ay soo baxay yidhi haddana waa ka sii jeesto waa cayrsho calaa kulli markii u dambeeyda waxa uu dhacdo yidhi in faraskiiba tiimbado dhulka marka ku dhowaado in faraskii tiimbado kadibna waa calacalay waxaan idhi yidhi as nabadgelinno waa idin nabadgelaahe ilaa marka ina duceeya in ilaahay meesha iga saaro waa loo duceeyey in ilahay meesha ka saaro laakiin waxaa la yidhi raadkaada wax ku yimaada ayaysan noo imaanin sidii uu yeelay waa soo laabtay qof walba ku hor yimaado wuxuu yidhahdaa meeshan waxba idinkama jiraan nimankii waa la waayey jidkaan wax qaada lama arko anaa kusoo lugo-ay anaa kusoo noogay meel kale laga gooba nimankii nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar sidii ku ambadeen oo magaalada marka uga baxsadeen oo uga tageen iyadoo intaasu raadina la raadsi markaasi markii dambe sidii looga sugaayey magaalada madiina oo loo dhowraayey soo dhawayntooda markii dambe adiga uun bisha rabiicu alawal maalin isniina a nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu soo galay magaalada madiina yimid calayh isalaatu wasalaam taariikhda hijrigaahuna markay ka bilaabato waaba markaasoo lama dhihi karo taarikhdu markay saas dhihi maa se taarikhdu markaasay ka bilaabataa soo maa maalin isniina bisha rabiicu alawal nabigu calayh isalaatu wasalaam uu magaalada madiina soo galay magaalada madiina markuu soo galan kadib ilaahi subxaanahu watacaala waxyaaba badan oo kalena uu kusoo dejiyey diintiina ilahay waa u gargaaray duulaanka u horreeyo nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam lagu soo qaadana kii bederow ahaa wixii ka dhaca ka dhacay waa noo imaan doonta haddii a la yidhahdo wa furidat calayhi asalawaat alkhams wa sallaa fii makatu ku tukaday alaaa siniina saddex sano ku tukaday wa bacdahaa intaa kadibna umira waxaa la amray nabiga calayh isalaatu wasalaam bilhijrati inuu hijroodaa la amray xaguu hijroona ila almadiinati magaalada madiina inuu hijrooda calayh isalaatu wasalaam hijradaasuna idan allay ku timid markii dambe ee nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ku dhibaataysanoo magaalada maka joogay ilaa laga yidhi nabiga baxna nabigu bixi mayl saxaabadiisuu diri jiray markii laga reebo abubakar oo u reebtay inuu nabigu oo horfiiqsado abubakar inuu nabi inuu abubakar horfiiqsado reeb abubakar oo u reebtay ayuu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam inta kalena waa dureyreen waaya walhijratu alintiqaalu min balad ashirki ilaa balad lislaami riyan belin hadaa yidhaha maanta waxaan qaadanay wax ku saabsan in nabigu calayh isalaatu wasalaam toban sano uu magaalada madiina dadka tawxiidka ugu yeeraayey toban sano kadibna nabiga la dhiilmiyey salaadihii shanta ahana lagu soo farad yeelay kadibna nabigu calayh isalaatu wasalaam uu magaalada maka ka hijrooda salaadahan faradkaa lama tukan jirin salaadahan faradkaa lama tukan jirin dadkana waxaa iskaga khaldan dadka qaara waxa laga yaaba markay maqlaan salaadaha waagaasaa la farad yeelay inay yidhahdaan salaadaha waagaas ka horna waagaas ka hor faradba ma ahayn sheegu hadduusa waajib kugu ahayn oosa farad kugu ahayn ma ma inaad la timaadaa sharciya mase inaad la timaadda sharciba maaha sharciba maaha marka ninaa wuxuu maqla maalin iyadoo kitaabka la akrinaa oo laga warramaa in nabigu calayhi isalaatu wasalaam toban sano markuu magaalada madiina isagoo nabiga joogo kadib salaadaha shantaa lagu farad yeela markaasu wuxuu leeyahay ninkii hadalkaas akrinaya waa gaaloobay wuxuu ku gaaloobay wuxuu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam taariku salaado ahaa nabigu taariku sala dad caamaa u sheekeyna nabigu taariku salaado ahaayuu yidhi ninkaasi wuxuu u wuxuu ka wadaa taariku salaado ahaayuu yidhi meeshaan waay wa furidat calayhi salawaat alkhams wa sallaa fii makata yani culija ila asamaa akhada calaa hada cashra siniina yadcu ila tawxiidi wa bacda alcashri culija ila asamaa'i wa furidat calayhi salawaat alkhams oo furdeeda calayhi salawaatu lhamsa intaasuu la yaabanya diintana axkaamteeda midoo maraa la soo dejiyey soo maaha midoo maraa la farad yeelay midoo maraa la farad yeelay midoo maraa la farad yeelay mid walbana markii la farad yeelay waajib noqotay intii ka horraydana waajib mahaleen intaas waa la fahma soo maaha wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclama billahi towfiiq